maamulka puntland iyo hay-adaha w f b yunisef ayaa magaalada garowe ku qabtay shir ku saabsan horumarinta adeegyada bulshada iyo hirgelinta qorshayaasha wadajirka ah ee horumarineeda waxaa ka qayb galay shirkan wasiirada qorshaynta caafimaadka waxbarashada iyo maaliyadda iyo sidoo kale hay-adaha w f b iyo yunisefa agaasimaha guud hay-adda qorshayntii horumarinta dhaqaalaha ee puntland cabdulqaadir faarax ayaa ka warbixiyey shirkan iyo muhiimadda uu lahaa shir muhiima oo aada u sarreeya kaasoo looga hadlayey mashruuca waxa weeyaan resiliensiga ama loo yaqaano j r b oo runtii wafdi caalamiya oo ka soco ka kala socda hay-adaha w f b iyo unisef iyo wasaaradaha qorsheynta iyo caafimaadka waxbarashada ay halkan ku kulmeen iyo madaxda hay-adahaas kaasoo looga arrinsanayey meesha uu marayo mashruuca j r b two fayskiisa labaad oo waxa weeya meel fiican maraya kana socda degmooyinka gaalkacyo iyo galdogob shirka waxaa lagu soo qaatay guulihii mashruuc uu lahaa iyo caqabadihii waxaweya hortaagnaa sidoo kalena waxa weeyaan waxaa lagu soo qaatay siyaalihii looga faa'iideysan lahaa loona sii ballaarin lahaa brojectigaas oo loo gaarsiin lahaa dhammaan deegaanada kale ee puntland shirku wuxuu kusoo dhammaaday guul waxaana laisku raacay in waxaweye la derdergeliyo mashruucaas oo runtii uu ah mashruuci ugu horreeyey noociisoo kalea waxa weeyaan puntland ka socda oo intaasoo hay-adood iyo intaasoo wasaaradood ay mataqaanaa ka qeyb ka yihiin ilaa sagaal wasaaradood oo caafimaadka iyo waxbarashada iyo biyaha iyo deegaanka iyo waxaweye beeraha iyo wasaaradda qorsheynta oo runtii xiriirinta leh iyo hay-adaha kala duwan oo w f b iyo faw iyo unisef iyo baartireer kala duwan iskugu jira buu ahaa runtii mashruuc iyo degmooyinka ay ka kala socdaan oo galdogob madaxdeeda iyo gaalkacyo runtii waxyaalaha aadka uga shaqeeyan waxaa ka mid ahaa iskuulaadka beeraha biyaha iyo waxbarashada marka tiimku imaatinkooda waxa weyaan maanta waxaa looga warbixiyey meesha uu mashruucu marayo sidoo kalena waxaa u qorshaysan inay filliga aadaan oo soo booqdaan si ay indhahooda ugu soo arkaan qorshayaashii iyo shaqooyinkii la qabtay dowladduna ay hogaaminaysay aad buuna runtii waxa weyaan mirdhal u ahaa shirku shirkan ayaa la filayaa in uu door weyn oo ku aadan horumarinta adeegyadaha bulshada puntland ay laga soo saaro shirkana